barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wacan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
waa duhur khamiis ah bisha disembarra waa kow sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya nuur xasan bukhaari iyo ano ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah saxafiyad sawarqaado ah oo soo bandhigtay sawirro ka hadlaya dhaqanka
walaahi sawiradan aan soo bandhigay caawa magac bay leeyihiin marka laisku wadageeyo magacaasina waa gateway to the future faransiis waxay ka dhan tahay baskhayl vers le futur af soomaaliya haddaa lagu sheegana dariiqii mustaqbalka geenaya weeye sidoo kale waxaan idiin haynaa magaalada nairobi lafteedana waxaa ka dhacay kulan lagu soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka ay soomaalidu caanka ku tahay waxaa ka mid ahaa farshaxanka gacanta ah oo sida maaragtay waxyaalaha tidcitaanka oo wax la tidco haweenka ay sameeyaan hidaha iyo dhaqanka ah waxaa ka mid farshaxanka kale oo ka mid ah waxaa waaye la sawir aadka waxyaalahan la sawiro oo sawir gacmeedka aan nahno oo maaragtay lagu qoraayo maaragtay qur-aanka oo loola lagu qoraayo oo kale waxaa kaloo ka mid ah gobayada oo kale ee wiil soomaaliya oo kale gobayo aad u macaan dhinacii heesaha ayaanan ka marnayn
codkaas aarmaanta iyo weliba xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warkii dunida madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu gebi ahaanba wareejin doono ganacsigiisa salka ballaadhan ee ku fidsan dalal badan oo caalamka ah si uga dheeraado in maslaxadda xafiiska loo doortay iyo danaha ganacsigiisu ay iska hor yimaadaan trump oo noqonaya marka uu xilka la wareego madaxweynihii maraykan ahaa ee ugu taajirsanaa ayaa qormooyin uu soo dhigay bartiisa twitterka ku sheegay in uu wareejin doono hanti badan oo ay ka mid yihiin hoteello goobo lagu ciyaaro ciyaarta golofta dhismayaal waaweyn oo xafiisyo ah iyo weliba goobo la dego oo ku kacaya balaayiin dollar waxaana ay ku kala yaaleen maraykanka iyo siddeed iyo toban dal oo kale oo caalamka ah
aqalka koongareska dalka colombiya ayaa arbacadii shalay ansixiyey heshiis dhinaca nabadda ah oo ay wada gaareen dowladda iyo jabhadda mucaaradka ee loo yaqaano farg taasoo muddo konton sano ah dagaal kula jirtay dowladda colombiya aqalka hoose ayaa saxiix ayaa siiyey codad dhan boqol iyo soddon taasoo ka dhigan in dhammaan ay wada oggolaadeen xubnaha maalin kadib markii xubno ka tirsan senadka ay soo jeediyeen in la taageero heshiiska xubno ka tirsan xisbiga madaxweynihii hore ee dalkaasi alvaro uribe ayaa isaga baxay kalfadhiga kadib markii ay sheegeen in heshiiskan uu magangelyo siinayo madaxda kooxda fallaagada ah ee farg bishii oktoobar afta ay dowladda gelisay heshiiskan waxaa cod ku diiday shacabka taasoo keentay in qoraalka heshiiska laga soo bedelo ilaa iyo konton qayb heshiiskan nabadda oo ay wada saxiixdeen dowladda colombiya iyo fallaagada faag ayaa soo socday muddo afar sano ah waxaana uu soo afjarayaa colaad soo jirtay kontonkii sano ee lasoo dhaafay taasoo ay ku dhinteen dad ka badan laba boqol iyo labaatan kun oo ruux
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan maan yuusuf waa gabadh dhallinyaro ah oo sawirqaade ah oo ku nool dalka jabuuti dhowaan ayay sawirro qurux badan oo ay ka samaysay dhaqanka hablaha soomaalida waxaa lagu soo bandhigay bandhig lagu weyneynayay dharka hidaha iyo dhaqanka soomaalida oo ka dhacay magaalada jabuuti ee xarunta dalka jabuuti wariyaha v o a sagal siciid faarax oo waraysatay sawirqaadaha ama gabadhan sawirqaadaha ayaa weydiisay noocyada sawirada ay ku soo bandhigtay carwadaasi walaahi sawiradan aan soo bandhigay caawa magac bay leeyihiin marka laisku wadageeyo magacaasina waa gateway to the future faransiis waxay ka dhan tahay baskhayl vers le futur af soomaaliya haddaa lagu sheegana dariiqii mustaqbalka geenaya weeye maxaan uga jeedaa waxaan uga jeedaa inuu dhaqankayagu mustaqbalka yahay inuu eh, inaan bilaa bilaa dhaqan inaanaba de mustaqbal yeelan karayn haddaana wixii naga horeeyey ana weli sidan waxaan ma hore uma socon karayno marka dadku waxay sidhaahdaan de maanta horumarku waa gida- na- meelo la dhiso en, ah, waa dikadihii waa dariiqadii waa laakiin taasi horumar maaha horumarku waa markaa dadka dhistid waa inaad bila'aadan dhistid intaadna dhisin dariiq intaadna dikad dhisin see baa loo dhisaana dhaqankaa lagu dhisaa bilaa dhaqan waxbana ma tihid taariikhna ma lihide marka ta- ujeeddadu waa sidaas marka dariiqan geenaya mustaqbalka markaan leeyahay waa dib aan u qaadano iminka markaad u yar fiirsatid sawiradeeda wuxuu yar eegayni science fiction fictionku muxuu ka yahay waayo ma jirto dee maanta weli maanu gaadhin xagaa inaan dhaqanka iga isticmaalno saan mustaqbalka uga dhigno tusaal maantay dhacaysaa so maskaxda dadka weli kuma jirto maaha waxaasaa sawiradeedu ay ugu yar eegayni fiction wax weli dhicin salaamaa jira salaankaasi xaggee uu ka imanayaa bay igu idha- idhaahdeen dadku waxaan ku wada yidhi ma garanayo cirku ka imanayaa suu yimaado waa la keeni so waa kaash Ee, waxaa ka mid a huruudiyoo kale een, tooshkiyoo kale een, maanta dawooyin badan baa la marsadaa dhaqankayagaa ka mid ahaa taambayana ka mid ahaan anu waxaan hubaa inaan wax naajurala aan isticmaalaynay maanta dawooyin baa la marsadaa intaa waxba laiskuguya wax kamikala wax marka dacwado badan ruudda markaan fiirsada sawiradii hore aan daawado sawiradee basic oo laska qaatay dad am, hablo huruudi marsanoo cadagii dariiqa ku haysto dharkoo iska laska sheekeysanayo xinaha fara xina faraha marsaday Een, aniga dee quruxdu bay intaasay la tahay maanta Een, dadkan way noola yimaadeen dhaqankooga xumradan iyo waxan marka anagu waa inaan isra kacnaa ha inaan isra kacnaa iyagii aan tusnaa anu waan xubaa berito le inay odhan doonaan een, inay iyagu intay xaggan yimaadaan waxanay guran doonaan odhan doonaan een, ah, su- ah, suuqooga ay gelin doonaan iminka waxaa soo baxay een, movement la yidhaahdo organic baan cunaynaa organic baan marsanaynaa organic anagu maanta maalin kasta organic baan cunnaa organic baan haysanaa weligeena waan haysanay had ma oga laakiin iyagu iyaguna ma oga dadkayguna dadkaynuna maba dee organic saad u tiraad waxay ka dhigan tahay waxaad kala een, dhigaysaa organic iyo wixii organic ay ahayn dee haddayna jirin non organic dadka- dadkii organic kama fikirayaan wax natural ah, wax marka imika movementkaasaa yurubiya dibadaha jira waa inay ogaadaan inuu xaggan organic u ka yimid ha waa la wada daydayaya nasiibkan leenahay anagu waan haysanaa marka dee aan aan tusno dadka aan iibino aan ah, quruxdayna aan tusno so taas walaahi anigu barnaamijkan oo dhan intaasunbu ku saabsan yahay een, sawiradan inaad samayso ilaa imse kuu qaadatay fotografer baa tahay saxaafadii dhinac baad kaga jirtaa Een, ah, sawirada marka la sameynay complicating oo wax adag maaha de waad ka qaadatay kamaradii baad qaadatay dadkii fikradda baa adag fikraddu de waa waxaad dhisaysid maanta haddaan sawir iska soo qaadaan dhigo kama hadli karayo okay waa cadcaadi waa badii waa okay laakiin haddaan u soo fikiray waxay ka dhigan tahay ujeedaan lahaa mabdaan lahaa waxaan doonayay dadku markay hor yimaadaan sawiradayda inay wax ka fikiraan inays idhaahdaan een, waa maxay maxay saa u samaysay maxay san u tiri een, maxay ujeedaa taasna inay su-aal iska weydiiyaan oo kadibna ay jawaabtii ay iyagu ay helaan amba anigaba ay weydiiyaan so walaahi een, diyaarinteedii anigu aniga keli ahaan waxay ka qaadatay malaha laba s- s- een, laba sano labadaas sanana sawiradan ma diyaarin maskaxdeedaan diyaarinayay waxaan rabay inaan soo saaro Haa, iminkana toddoba toddoba bilood bay naga qaadatay si aan barnaamijkanna u diyaarino walaahi aad baan u faraxsaneen waad aragtay walaahi maanta anigui waanba emotionkaaba iga batay mana hadli karayn waa isma lehen dee dadkaasoo dhan baa iman dadku saasay een, uga heli waxaan sameynay isma lehen walaahi maanta aad baan uga faraxsanahay walaahi een, maanta haddaan gabdhaha gabdhaha soomaaliyeed gabdhaha cafareed gabdhaha een, ah, een, ah, carab ah, carbeed gabdhaha jabuuti maanta haddaan een, walaahi farin u dhiibayo aan- farintaasi waxay tahay as ilaawina dad baad tihiin dad baad ka soo jeedin dhul baad ka soo jeedin diin dhaqan baad ka soo jeedin beritole markaad meelaha dibadaha amba dhul kale aad tagtiin waxaan li arki un intaasun weli weligaaba dee isku qasab inaad dadkaa kale u ekaatid weligaa u ekaan maysid iyagu way ka- iska kii- waa layska kaa dhex arki una cagtooda inaad joogtid laakiin maalintaad la timaadid taadii waa tirada walaal anu xaggaasaan ka soo jeedaa sidaasana waa maalinta lagu qushuuci doono ee la odhan doono okay waa qof nool qofkani waa qof soo jeeda maanta afrikaan ahaan reer jabuuti ahaan waa inaana loo arko dad nool oo dad soo jeeda
saxafiyadda sawirqaadaha ah maan yuusuf oo magaalada jabuuti ugu warramaysay wariyaha v o a sagaal siciid faarax
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa lagu qabtay bandhiga lagu soo bandhigay xirfadda dhank- dhaq- dhanka hidaha iyo dhaqanka ay ku shaqaystaan dhallinyarada soomaalida ee ku nool dalka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari barnaamijkan bandhiga ah ayaa waxaa dhallinyarada ka taageertay hay-adda nabadda iyo sadaqada ee dalka kenya wariyaha v o eda ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed ayaa la kulmay dhallinyaradii bandhiga ka qayb gashay iyo madaxa hay-adda nabadda warbixintan ayuuna kasoo diray بسم الله الرحمن الرحيم آه، مقعيقه وأحمد عداوي معه آه، وحان أهي مارت لتليها قد هيدا ماركتي كشقيس وقلس يعني نبدا يصدق دالك كينيا آه، waxaan ka qabanay mm, dhalinyarada ayaa maaragtay aan diiradda ku saaraynay sida ee, shaqo abuur loogu sameeyo sida fikradaha ama sina talent waxa la dhahayo lagu soo bandhigo macnata qubarda waxay u leeyihiin ruux walbo ee, ilaahay meel ku siiyey maaragtay talent misana awood uu ku siiyey in uu leeyahay marka si aan u soo bandhigno si aan u tusno haddana shaqo abuur si aan la talin ugu sameyno dhammaan marka ee, waxaan soo qabanay ee, fooramo misana sh- ee, shirar badan oo kala duwan oo uga hadlaynay ee, muhiimadda ay leedahay nabadda isku dhex noolaanshaha bulshada ay leedahay iyo ee maaragtay ee, waxyaalaha muqaadaraadka ee, lo- sida loo hortegi karo waxyaalaha keeno waxyaalaha oo sababo ah iyo sidii maaragtay lagu guulgaari karo oo transitan oo samayn karo dadka ku dhex jiro Ee, hadda kan aan maanta samaynay waxaa waaye exhibition kaas oo ugu talagalnay yacni bandhig bandhigaas oo ugu talagalnay inaan farshaxanka dhalinyarada dhammaan ee, kuwa soomaalida gabdhaha sida hadda gabar oo ka imaatay mandela ee, yacni farshaxan ay u leedahay iskuulla uma tegin waxba uma tegin laakiin alxamdulilah maasha allah farshaxankeena farshax cajiib ah ee, maansooyinka dadka ku takhasusay oo maansooyinka garanayo oo soo bandhigi karo ee, kuwa maaragtay gobayada ee, waxyaalahaas oo kale tixda dadkaas kulli waxyaalahaas oo talagalanay marka dhalinyaradan had halkan bandhiga ka qaybgalaysay ma gobolka waqooyi bari kenya oo dhan bay ka imaadeen mise waxay u badan yihiin xaafadda isliin kenya dhammaan ee, qaarna waxay ka imaadeen ee, gobolka waqooyi bari qaarna waa reer islii soomaalida degan oo islii marka maxay soo bandhigeen waxyaabahay soo bandhigeen maxaa ka mid ah waxaa ka mid ahaa farshaxanka gacanta ah oo sida maaragtay waxyaalaha ee, tidc- tidcitaanka oo wax la tidco haweenka ay sameeyaan hidaha iyo dhaqanka ah Ee, waxaa ka mid farshaxanka kale oo ka mid ah waxaa waaye wax- la sawir aadka waxyaalahan la sawiro oo sawir gacmeedka aan dhahno oo maaragtay lagu qoraayo een, maaragtay qur-aanka oo loola lagu qoraayo oo kale Ee, waxaa kaloo ka mid ah gobayada oo kale ee wiil soomaalida oo kale gobay aad u macaan oo qiiro leh oo ka hadlaayo meel walba taabanaya dalka dhibaatooyinka wadamada middle east ee islaamka lagu hayo kuwa soomaaliya waxyaalahaas ka hadlaayo iyo maaragtay ee, maansooyinka lasoo bandhigay waxyaalahaas ka mid ah bandhiga maanta waayo marka idinku dhalinyarada maxaad u qabataan marka laga soo tago la talinta iyo arrimaha noocaasi aad siisaan wax qabad rasmi ood u qabataan ma jiraan ha waxqabadka aan u qabanno waxay tahay waxaan sam- waxaan leenahay gobo maaragtay ee, hadda mandheera oo kale aan ku leenahay ee, meel santa maaragtay ee, xarun xaruntaasoo ah ee lagu tahay lagu baraayo xarqaamaha lagu baraayo darwalnimada lagu baraayo haweenka maaragtay ayagana maamooyinka oo kale ee sidii saabuunta loo sameeyo sida dharka kalareynta loo sameeyo lagu tusaayo waxyaalahaas kulli lagu sameeyo computer iska ama xifladda computerka oo kale lagu soo bandhigayo adiga xifladaha yar life skillska leh oo normaalmeedka oo kale lagu shaqaysan karo oona tusaayo iyo waxyaalaha hadda oo kale aadka nin walba suu maaragtay sawiritaanka yacni markii laga reebo ruuxa misalna ruux shakhsi ahaan la sawirayo laakiin sawiritaanka oo sheeyaasha iyo waxyaalaha diiniyan oo kale ku saabsan sida loo sameeyo waxyaalahaas kulli waayahay magacaaga marka hore magacayga waa faamama cabdimacalim haye maanta barnaamijka halkan ka dhacay ee dhalinyarada bal wuxuu ugu soo kordhin karo walaahi waxaa waaye introduction of art Isbarasho wax- barashada ku saabsan art sawirka haa oo sooma dhanka soomaaliyeed insha allah waxaan keenay aniga alaabta guriga lagu sharxo oo gacanta lagu hagaaji sawirinta painting lagu- loo yaqaana
Eh, intee ka imaatay adiga
aniga waxaa waa reer mandera originally laakiin hadda waxaan deganahay nairobi waxaan ku qabaa dukaan meeshan soo sii kasoo horjeedka nairobi muslim academy aan dukaan aadka ilaah ku qabaa oo sawirka tukaan sawir haa sawirinta waxaan jooray waaya marka mm, bandhigan noocan oo kale ah muxuu dhalinyarada kusoo kordhin karaa bay kula tahay adiga
walaahi dad badanaa jira soomaaliyeed oo garanaysa sida wax loo sawiro taalentkaad qaba laakiin wax caawin ay lahayn waqti dhimis bedelka jirle waxaa wax ficnaan lahayd inay ayaga s- employment siiyaan oo bi- business becsharadooda iska bilowdaan
meeqa sanaa wax sawiraysay waxaan bilaabay d- dhammaadkii tuunayn dhammaadkeeda waxaa waaye waxaan ku bilaabay inaan ku sawiro qardaasaha printing iyo raangiga biyaha oo iskoolka lagu isticmaalo marka markaad sawirto oo kale maxaa faa'iido ka heshaa walaahi marka horeyse waxba faa'iido maka helin laakiin laba sano lasoo dhaafaan bilaab inaan gada si fiican u gada dad aa jira dada soomaaliyadaa jira jecel alaabta guriga lagu qarxinaa oo mar walbaba iga codsanaya inaan wax ku sawira laakiin ma u badna saa loo jeeda waxaan ka codsanaya soomaalina imaadaan ay caawiyaan oona ay ka naftooda guriga ku qurxsanadaan ku qurxisteen ku- ku sharaxdaan waa magac waxaa yidhaha cabdiraxmaan cabdirashiid oo lagu- ah, lagu magac daro junior xaggee ka imaatay oo nin waxaan ka imid ah, five district laakiin waa gartay wahay asalkayguna soomaaliland ka imid waa gartay marka maxaa barnaamijkan maanta muxuu ku saabsanaa nin barnaamij maanta waxaa ku saabsanaa bandhig faneed oo macnaha laiskugu keenay dhalinyaro fara badan ah, si macnaha u ba- soo bandhigaan ah, ah, farshaxan- far- farshaxankooda iyo waxay qabtaan Ah, organizationkan meesha macnaha ururka ha ururkan ah, peace and charity oo lagu magac daray ah, nabad iyo iyo- iyo iyo sadaqo macnaha iyo Kenya peace of charity of Kenya hay-adda nabadda iyo sadaqada kenya ha hay-adda nabadda sadaqada kenya marka ayagu ururkan waa urur macnaha taageera dhalinyarta dhalinyarta ku keena maxaa soo bandhigta adiga aniga waxaan soo bandhigay farshaxam- farshaxameed oo macnaha aan soo aan soo sawiray oo kelimada alla subxaan kelimad kelima- kelimada alla subxaana wataala ku qoran tahay Ta- maasha allah tabaaraka allah oo si fiican loo sawiray Ma- ma- si fiican loo sawiray hadda ka horan sawiro kale waan sawiray oo oo macnaha geedo geedo qurqurxon iyo bad iyo biyo isdhex mara iyo wada wa- wada isdhex qaada iyo waxaas waan sawiray marka waxaanu heybad weeye waa u dhalasho Marka- marka maadaama ay uu ilaahi subxaana watacaala uu heybadan anigu isiiyey waxaan is marka heybadan macnaa ugu faa'iiday macnaa ugu faa'iiday dhalinyarta sawirkaad adigu soo bandhigtay marka sawirka ma shaqu ku yahaad waa ku shaqaysaa waad sawirtaa sawirha waan sawiraa waan ku shaqeeyaa waana gadaa ahay kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee ku nool dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi iyo gobolka waqooyi bari waxay u waramayeen waryaheena khadar maxamuud xareed haatanna dhinacii heesaha heesuu ku luuqayo fanaanka aarmaanta heesta uur hooyo
saasna haddaynu intaas kaga nimaadno laantaafka soomaaliga ee v o gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad la socotaan haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya nuur xasan nuur
haddii aan ku horeyno waxaa la sameeyey isku aadka is-aragga rubucdhammaadka ee koobka xidhiirka kubadda cagta ingiriiska ee loo soo gaabiyo e f l kadib markii xalay lasoo gebagabeeyey wareegga sideedda kooxda manchester united oo xalay afar gool iyo gool uga badisay kooxda westham ayaa ku aaday kooxda hall city oo talaadadii ka soo adkaatay naadiga newcastle kooxda liverpool oo talaadadii iyana ka soo adkaatay leeds united waxay wareegga quarterfinalka ku beegan tahay kooxda southampton southampton qudheeda inta aysan u gudbin wareegga afardhammaadka waxay shalay iska reebtay kooxda arsenal oo ay dirtay laba gool iyo eber wareegga afardhammaadka tartankan oo laba jeer la kala ciyaari doono ayaa waxa uu dhici doonaa sagaalka bisha januari iyo weliba saddex iyo labaatankeeda ee sannadka soo aadan dhinaca sbain waxaa xalay la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka boqortooyada ee coba del rey kooxda barcelona oo difaacanaysa tartankan ayaa naxdin kala laabatay garoonka kooxda heerka saddexaad ee hercules kadib markii ay isku marwaayeen barbardhac gool iyo gool ah inkasta oo ay u dhiman tahay is-arag kale ayay labada kooxood ku ciyaari doonaan guriga barcelona haddana kooxdan ka ciyaarta horyaalka saddexaad ee sbain iyadaaba gool la hormartay ciyaartii xalay waxaana goolka u dhaliyey ciyaaryahan david mens goolka barbardhaca barcelona waxaa u keenay ciyaaryahan carles alena oo ka mid ah ciyaartooyda da-da yar ee kooxda barcelona barcelona ma badin saddexdii kulan ee ugu dambeysay ciyaartii xalayna waxaa ka maqnaa xidigaheeda caanka ah ee leonel messi louis suarez iyo neymar laacibintaasi ayaa isu diyaarinaya kulanka uga adag dunida kubadda cagta wakhtigan ee lagu naanaansay il kalaasiko oo ay sanadkiiba ugu yaraan laba jeer ku kulmaan kooxaha reaal madrid iyo barcelona kulankan waxa uu dhici doonaa toddobaadka soo aadan dhinaca kalena haddii ay barcelona xalay guul ka keeni weysay kulankeedii koobka dalka sbain waxaa guul weyn ka soo hoysay kooxda uu xafiiltanka adag kala dhexeeyo ee reaal madrid oo lix gool iyo gool ku xaaqday kooxda linosa oo ka mid ah kooxaha heerka labaad ee dalkaasi sbain ciyaartaasi waxay taariikh u ahayd macalinka kooxda leyliyo zaynadiin zidan iyo wiilkiisa enzo zidan wiilka zidan ayaa xalay markii ugu horreysay u saftay kooxda reaal madrid waxaana uu siddeed iyo tobanka daqiiqo ee uu ciyaarayey uuba dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey weliba isagoo uu ku laaday shuudkiisii ugu horreeyey ee uu u suurta gashay waxay ahayd bilow fiican uu xirfaddiisa kubadda cagta ku bilaabay wiilka tababaraha reaal madrid zaynadiin zidan enzo oo ah koob iyo labaatan jir ayaa sida aabbihiis oo kale wax uu ka ciyaaraa qadka dhexe waana curudka zidaan waxaa ka yar saddex wiil oo walaalo la ah laacibkii hore ee xulka faransiiska iyo kooxda yuventus iyo reaal madrid zaynadin zidan ayaa reaal madrid u ciyaaray kulan taageerayaasha reaal madrid waxay ku xusuustaan goolkii caaqibada lahaa ee uu ka dhaliyay faynaalka koobka horyaalada yurub sannadka ii oo ay reaal madrid kaga badisay kooxda bayan liver kuusan laba gool iyo gool dhegaystayaal xubintii ciyaarahana waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha ay nagala socodsiinaya laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna ka hor inta aynan dhinaca suugaanta u gelin aan ka codsado nuur xasan oo barbarkayga fadhiya inuu wararkii ugu dambeeyey inuu akhriyo laakiin marka hore bal dhinacii heesaha aan nuurow eegno haatanna waxaan idiinsoo qabanna heesta cabdi xasan cige ee ku magac dheer heesta jeenan
Jirahay ku hayso jilbahana heesta janan iyo codka macaana ee fanaanka cabdi xasan dige waxa ay gabagaba u ahayd barnaamijkeeni duhurnimo oo idinkaga imaanayay laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinla socodsiinayay ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah nuur xasan nuur bukhaari dhegaystayaal inta aan dib dambe ugu kulmi doonna hawada galabta afarta galabnimo waa v o a oo idin leh sidaa iyo duhur wanaagsan